waa mahadsan tahay guddoomiye waxaan marka hore hambalyo iyo bogaadin u soo jeedinayaa xildhibaanada labada aqal aqalka sare iyo golaha shacabka ee maanta maray dhaartii waajibka ahayd iyo sidoo kale waajibka dastuuriga ah ee aannu gudannay oo ah inaannu dooranno guddoomiyaal kumeel gaar ah oo labada aqal hoggaamin doona waxaan uga mahadnaqayaa guddoomiyihii hore ee golaha shacabka sida wanaagsan ee uu hawshan maanta ah u soo agaasimay mudane guddoomiye waxaa laygu yeedhay waxa weeye waa hawl culus ayaa laygu yeedhay hawshaa culus waxay tahay in aan fasiro ama aan warbixin hordhaca ka bixiyo shaqada ugu horraysa ee u taalla labada aqal taasoo ah in ay ka doodaan wax ka beddelaan wax ku kordhiyaan wax ka saaraan xeerka kumeelgaarka ah ee golayaashan hawshiisa hagi doonta wakhtiga doorashooyinka guddoonka iyo madaxweynaha howlwadeenno iyo farsamo yaqaano ka tirsan golaha shacabka ayaa waxay soo diyaariyeen daraft oo ah xeerkaas kumeelgaarka ah waa laydin wada qaybiyey wax badan oo ku qoranna durtaba xildhibaanadu waxay ka qabaan afkaar bay ka qabaan waxa weeye waxa ku qoran dokumentkan qaybo ka mid ah waa wax laga soo minguuriyey dastuurka sida kumeelgaarka ah loo ansixiyey oo wax badanoo wax ka beddel ah ma yeelan doonto laakiinse waxaa ku jirta qodobo badan oo ah wax ay madashu soo gaadhay laakiin aan dastuurka ku jirin hadda wixii ka dambaysa baarlamaankii tobnaad baa dhismay jamhuuriyadda federaalka soomaaliya baarlamaan rasmiyay leedahay wixii go'aan gaaris ah waxaa iska leh baarlamaanka ee madashu ma laha madasha hoggaanka qaran door muhiima ayay soo qaateen meel bannaan ayay buuxiyeen waana ku mahadsan yihiin laakiinse hadda wixii ka dambaysa baarlamaankan ayaa taladiisii la wareegay soomaaliya ilaahay ka sokowna baarlamaankanaa u taliya waxaan rabaa inaan haddaba idiin tilmaamo meelaha la doonayo in si waafi ah looga soo baaraan dego oo xildhibaanadu ay waxa weeye afkaartooda ay u soo diyaarsadaan si markii laga doodayo ay diyaar u yihiin inay doodaas ka qayb qaataan qodobka ugu horeeya waxa weeye qodob sanadkii labada kun iyo labayo tobanka na wajahay oo yacni dood badan ka dhacday haddana la doonayo in go'aan laga gaaro qodobkaas waxa weeye dastuurka qodobkiisa siddeetan iyo sagaalaad firqaddiisa saddexaad waxay sheegaysaa musharax walba oo madaxweyne in ay soo jeediyaan ama soo bandhigaan labaatan xildhibaan intaasay ku eg tahay intuu sheegayo dastuurku wixii ka dambeeya idinkaa laydinka rabaa inaad ku dartaan madashu waxa ay tidhi labaatan xildhibaan oo walba hal musharax bay soo jeedin karaan ayay madashu tidhi baarlamaanku muxuu yidhi idinkaa laydinka rabaa inaad go'aan ka gaadhaan baarlamaankii sagaalaad waa ka dooday arrinkaas meeshaa bannaanna way buuxiyeen oo waxay dhaheen laba ilaa saddex musharax ayuu xildhibaankiiba u soo saxiixi karaa baarlamaankani go'aanku ka qaadanayo waa arrin weli calool ku jira oo loo baahan yahay inaad idinku soo bandhigtaan qodobka kale waxa weeye lacag ah guddoonka baarlamaanka musharaxiinta curaarta laga qaadayo iyo musharaxiinta madaxweynaha waxa weeye afkaartii madasha meeshan ay ku qoran tahay waxa ay sheegaysaa madaxweynaha in soddon kun oo dollar laga qaado musharaxiinta madaxweynaha sanadkii labada kun iyo labaiyo tobanka waxay ahayd toban kun oo dollar bay ahayd baarlamaankaa go-aanka iska leh wax dastuurka ku qoran ma aha madashu waxay soo jeedisay soddon kun tobankii kun ayaa laga dhigi karaa waa la waxaa laga dhigi karaa labaatan kun soddonka kun baa la qaadan karaa intaa doontaan baa ka dhigi kartaan arrinkaas in ay xildhibaanadu ka soo doodaan oo marka go-aan laga qaadanayo ay afkaartooda soo ururiyaan ayaa loo baahanayaa xildhibaanada waxaa weeye guddoonka ayadana waxay ahaan jirtay sanadkii labada kun iyo labaiyo tobanka guddoomiyuhu wuxuu ahaa saddex kun oo dollar guddoomiye ku-xigeenka koowaadna wuxuu ahaa laba kun oo dollar ka labaadna wuxuu ahaa kun dollar xildhibaankana waxba lagama qaadi jirin haddase xildhibaan walboo golaha shacabka ah shan kun buu soo bixiyey aqalka sarena toban kun buu noqday marka xisaabtii waxbaa iska beddelaya waxa ay noqonayso go-aankeeda xildhibaanno annagaana laga doonayaa si uu xeerkani u noqdo mid dhaqan gala oo uu labadan aqal ay u ansixiyaan oo loogu shaqeeyo si ku-meel gaara kadibna xeer hoosaadyadii rasmiga ahaa ee aanu shaqadeenna afarta sano ku gudanaynay ayaannu samaysan doonnaa laakiin hadda ilaa iyo doorashooyinka guddoonka ilaa iyo madaxweynaha waxa weeye wixii aan ku shaqayn lahayn ayaana laga doonayaa in aanu go-aan ku qaadanno arrimahaas waxaa kaloo la jira arrin kaloo xasaasi ah waxa weeye shaqo baarlamaan ma laha in wixii xasaasi ah laga leexleexdo waxaa ku qoran qodobka afaraad si waafaqsan qodobka boqol iyo koobiyo tobnaadga farqadda ba ee dastuurka guddiga isku dhafka ah ee doorashooyinka madaxweynaha waxaa si goobjoognimo ah ula shaqaynaya guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka si ay u hubiyaan habsami u socodka habraaca doorashooyinka madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya ayaa ku qoran ukaadiya waxaa jira guddiga federaalka ee hirgelinta doorashooyinka dadban oo doorashooyinka dadban soo hagayey ra'yi baa wuxuu sheegayaa labada guddiba goobjoog ha ka noqdaan ra'yi kalea wuxuu sheegayaa labaduba haska raalli ahaadaan baarlamaanku guddigiisaa hawsha wadanaya go'aankeeda go'aankeeda baarlamaanka ayaa iska leh labada aqal ayaa iska leh hawshaydu waxay ahayd inaan meelaha aan dastuurka ahayn ee ay guddigaas farsamo ee soo shaqeeyey iyo madashu ay soo gaareen in aan iftiiminno si aannu go'aamo degdeg ah uga gaarhno hadduu ilaahay yidhaahdo waajibkaas yar ayaa lay dhiibay inaad si wanaagsan u fahamteen ayaan rajaynayaa wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu